بسم الله الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي أفرتن يشناد كتابك الياقوت النفيس الجناية نكاحي وأنا صدر ماضي waxaa laga hadlayaa wax la yidhaahdo jinaaya ama jinaayaadku waxa weeyaan dee fiqiga markii loo qeybsho aqsaam qeybta u dambaysa waxaa la keenaa qismigan qismul jinaayaadka waa waxyaalaha ay ka ratimayaan naf la telfiyey oo la dilay maal la telfiyey iyo waxyaalo lamid ah ama dadka xuduudda tallaabay oo dhaafay xuduuddii ku xadgudbay karaamadii iyo sharaftii wax ilaahay xarimay dhex galay sida khamradii iyo wixii la mida markii intaa laga hadlo waxaa imaan doonaa addacaawa walbayinaat dacwooyinkii iyo bay- bayinaadkii iyo waxyaalahaas dayib jinaayaadkii marka waxaa loo qaybinayaa qaybaa loo qaybinayaa saddexa camdi kas wax ah oo qofka naftiisa kas baa loo dilay ama xubin ka mid ah kas wax loo yeelay dayib waana laynoo caddayn doonaa waxa camdigu uu yahay oo waa inuu qofku u qasto waxa weeyaan ficilkan inuu sameeyo qofkan ama shaksigan ama jamaacadan mucayinkan uu ku sameeyo wax inta badan wax dilana oo ula qasto oo uu ku dhufto saddexdaa arrimood waa in laga helo dayib marka wax waa camdi bay noqonayaan waxna waxaa la yidhahdaa shubhulcamdi waxna khada'i bay noqonayaan khada anwaacu ljinaaya jinaayada anwaacdeedu la jinaayeeyey bedanka haddaad doonto qofkiisan naftii ka dhicin oo qofkiibaa macnaha la jinaayeeyey halaathatu waa saddex camdun kas wa huwa camdigu qasdulficli ficilka oo loo qasto weeye washaksi shaksiga oo loo qasto weeye labadaba loo qasto bimaa loola qasto yutlifu talfiyaha gaaliban filgaalibi inta badan wax wax talfiyaha hadduu qofku ficil hadduu ficilka u qasto inuu waxaan sameeyo shaksigan inuu gaarsiiyana ku talagalo waxa uu ula qasdayna wax inta badan wax dilo halaaga ay yihiin waa camdi camdiga waa kaas waaye qofkan waxaan inay qof yihiin waa ujeeda dayib haddou waxa uusan qof u qabin geed buu u qabaa waxaan geed timireed wax dheer qof buu la moodo markaasuu wax ku nishaabay wixii qof bay noqdeen dee camdi maaha waxaas waa khada ilaa qofkan cayntiisa uma qastin qof inuu yahay ma ogeyn haddii uu jamaaco dhan wax ku rido ama jamac dhan kay doontaa ku dhacday dadkaas inuu wax ku dhuftuu rabaa mid ka mido wixii ku dhaceen mid ka mida wixii ku dhaceen camdi weyn bay noqonaysa waaye wuxuu yidhi wa shibhu camdin shibhu camdi weeye kan labaad wa huwa shibhu camdigu qasdu daalika kaa oo loo qasdo weeye kee waxa weeyaan ficilkii iyo shaksigiiba waa loo qasday sidii camdigii labadii la rabay buu u qasday laakiin bimaa buu ula qasday laa yutlifu qaaliban inta badan aan waxba telfin waxay ku kala duwan yihiin ficilka waa u qastay shaksigan inuu waxaan ku dhuftana waa u qastay waaye laakiin waxa uu la aaday aalada iyo hubka uu la aaday wax inta badan wax dila maaha laakiin inta badan wax ma dishee way dhacday hadda wixiiba u dhintay wixiibaa ama waa u dhinta ama waa u dhaawacma wixiibaa wax gaarsiiyey waaye waxa weeye jeedal yara iyo ul yaroo qof lagu dhufto iyo ee iska fudfudo ilaah waaweyn aan ahayn buu ku dhufto aan weliba xiriir ahayn meel khatarana kagama dhufan waayo kulayl badan iyo qofko qof yara iyo waxaasna ma jiraan waxaas hadday jiri lahayn camdi bay noqon lahay marka waxaan inta badan dharbaxo yarow saa ugu dhuftay waaba qofkii waxbaa gaaray ama waa u dhintay ul yarow saas ugu dhuftay waaba waxbay gaarsiisay waa u dhintay ama xubin bay wax gaarsiisay marka qofkan inuu wax ku dhuftay iyo ficilkan inuu sameeyey waa u qastay laakiin qalabkuu isticmaalay ma aha wax inta badan wax dila waa maxay waxaasi shubha camdi baa layidhaha wa khadau midka labaadna waxaa la yidhahdaa khada wahuwa khadau anlaa yuqsada ashaksu shaksigaba inaan loo qasdin weeye loomaba qasdin cidda dhibtaani ku dhacday looma loomaba qasdin oo waa maxay ficilkanba uma qasdin adigu ficilkan umaba qofku umaba qasdinba qof baa wuxuu ka soo dhacay dabaqaasu ka soo dhaca deedna cid kaloo ku dul dhacay dee dhulku marka usoo dhacay muyuu u qasdi waa mada waa khada ficilkaba inuu sameeyo uma qasdin uu meesha iska tuuro ama waa u qasdaye cid gaara ama qof gaaro damcay inuu waxaan ula qasday laakiin cid kale ku dhacday cid kale ku dhacday looma wadin dayib kuwaas baa la mid a waaya marka quyuuddaas saddexdaaba camdiga lagama maarmaana kan u dambeeya haddii la waayo shay aan inta badan wax dilina shubha camdi buu noqonaya labada hore mid ka mid a haddii la waayana ama ficilkiiba looma qasdin ama shaksigiiba looma qasdin khada baa arrintu noqonaysa waaya masaaishaas marka waa masaa'il wada muhiima wax inta badan wax dila maxaa noqon karaa seef buu la soo aaday rasaas buu ku dhuftay waay qalab kale wax dilow la dhacay sun buu siiyey ya iyo wixii la mid a ama waxyaalaha ikraaha ah hadda ikraaha isaga tafsiil baa gelaya haddii waxa ikraaha iyo khasab meesha laisdirqin ay soo gasho qof cajamiyo aan waxba garanayno ma- taliyaha ama ma- ninka madaxda amarkiisa in la adeeco buu wuxuu u qabaa inay waajib tahay a waa lay amray buu leeyahay dad buu dilay ama xubin ka gooyey w- aalada la isticmaalay a kan waxba ma oga kan isticmaalay baa wax garanaya oo wax dirqiyo yiri khasab waxaan u samey khasab u samey haddii la yirina wuxuu isleeyahay inaa khasab u samaysid ee, waa amara toogo markii la yiri inaad toogatid waa waa waajiba kugu tooba aaminsan yahay dee ninka adeegsaday oo qofkan khasbay baa hawsha iskale kan cajamiga aan waxba garanayn waxba ma oga ama cilmi buu leeyahay waa ogyahay inuusan qofkan dil mutaysan kaljundiyi aladii ya'muruhu qaa'idu waa nin askariyo taliyihiisii baa amar siiyey amarkii buu fuliyo cid buu dilay ma kii amarka baxshay baa lagu leeyahay mise kii la amray alqisaasu cala almubaashir kan la baashiray oo hawsha qabtay baa lagu leeyahay ee qatliga la baashiray waana kan la dirqiyey weeye waaye naftiisibuu nolol u doono aathara nafsahu bilxayaati waxaa soo haray qofkan wax dirqinayo amarka iska bixinayo dad hala soo laaya leh ciqaab iyo tacsiirba isna leeyahay adduunka oo waa la qabanayaa aakhira soo maaha qaatilka rismigaada wax dilay iska jir masaladan qaatilka rismigaada wax dilay waa midka wax dirqinaya amar weeye dil amar weeye toogo amar weeye samee xaqdarro ah kan amarka bixinaya baa aakhiro qaatilka rismiga noqonaya laanna kani maba sameeyeen adduunka horta kan wax hawsha fuliyey baa lagu fulinaya shareecada laakiin aakhiro qaatilka rismiga ah oo arrintan oo dhan sababay oo amray oo darti loo sameeyey waa midkaa wax ku khasbay yire kan khasbayey sayid cumar baa wuxuu yidhi reer sanco oo dhan hadday isku waafaqaan hal nin inay dilaan kulligood ninkaasaan u dili lahaa waayo marka ikraahu aada uga hadlaya halkaas hadda waa cashir dhani qof baa wuxuu arkay nin cararayo nin wuxuu ka cararayaa cadow ahoo dili lahaa wuu qabto cadow intuu soo gaaray baa la dilay ninkii hadduusan qabteenna lama arkeena waa carari lahaa kan soo gaarayba wax dilay baa lagu leeyahy kan qabtay waxaa ka daran dee kan ficilka sameeyey waaye dilka marka kas hadduu yahay qisaas baa meesha timaada hadduusan kas ahaynna qisaasi ma timaado ee diya timaada mag waayo marka shubhulcamdigu dilka kaska iyo midka khada ah ayuu u dhexeeyaa labadaa dhexdooda weeye wuxuu yidhi qof iska xanuunsanaa hadduu garaaco ama ilmo yara ama dilkiibuu xiriiriyey oo intaasoo garaacba ku dhuftay ama usha uu ku dhow ku dhuftay baa idaa kaanat ilcasaa dakmatan ushaa waxay tahay ul iska waaweynaatay kal haraawo waa qaar weyn buu la dhacay waxaasoo dhan waa camdi kas weeyaan waaya shubhulcamdiga waxaa ka mid ah ilmo yar baa meel fadhiyey ama nin baa meel fadhiyey qof baa u yimid oo waa ka nixiyo waa argagax geliyey qofkii waaba dhacay waa dhintay waaya dilka khada ah baa soo haray wuxuu rabay inuu iska ugaarsado xayawaan markuu rasaastii ganay bibuntukii iyo wixii uu ganay meeshii qof baaba bud ka soo yiri qofkii baa wixii ku dhaceen waana dhinta waa khada looma socon qadar un weeye alwaajibu biljinaaya jinaayada kan alwaajibu kan waajibay biljinaaya jinaayada sababkeed dembigaa la geysay sababtiisa kan waajibaya wey yajibu waxaa waajibaya bilcamdi kas alqawadu qisaas bikhamsati shuruudin shuruudoo shana markii la helo an yakuuna aljaani kan nabarka geysay oo wax janaayey waa inuu yahay baaliqan mid baaliqa ama da-ha ku qaangaaro ama xayd ama ixtilaam koow waa shardiga koowaad taas baa laga maarmaana wa an yakuuna waa inuu yahay caaqilan caaqil dee waa mukalafkii weye intaani mukalafkii isla noqoto labadaas baaliq caaqil waa inuu yahay sabi yar hadduu wax dilo lama dilayo xataa kas hadduu wax u dilayo waxba lama dilayo wixii uu geystay baa laga qaadayaa mooyaane mag baa meesha imaanaysee la dhihi maayo ha loo qisaaso waa madhabkeen shardiga labaad kan saddexaad waa laa yakuuna waa inuusan ahayn kan nabarka geystay waalidan waalid waa inuusan u ahayn lilmajniyi calayhi midka la janaayeeyey oo nabarka la gaarsiiyey kan wax dilay waa inuusan waalid u ahayn kan la dilay haddii kan waalidka uu dilo miduu waalid u yahay dee aabihii la qisaasi mayo aabihii baa wax dilay ilaah baa laga magangalaya hooyadii baa wax dishay qof waalidaa wax dilay cidday waalidka u ahaayeen bay dileen loo qisaasi maayo waalidka lama qisaasayo waa waalid xagga nasabka ogow radaaca maaha xaggii nuugmada kii ahaa qisaasa waa la qisaasayaa ee waa kii xagga nasabka kan radaaca maaha bal shardigaa iska fiiri marka waa inuusan u ahayn waalid tan la dilay ilaa waalidku isagaa qofkan inuu adduunka yimaado sabab u ahaa ilmuhu marka sabab u noqon mayo inuu eh, adduunka la dhaafiyo waalidka ilmuhu inuu adduunka yimaado waalidkaa sabab u ah marka ilmuhu waa inuusan sabab u noqon waalidka in adduunka laga kaxeeyo marka ilmihii haddii la dilay waalidkii lama qisaasayo magtu waa meesheeda waa imaanaysaa magtu waa qisaas baan ka hadlaynaa waalidku waa aabe waa hooyo iyo wixii ka sareeya xataa kuwa nuugmadu ma imaanayaan ilaa nuugmadu sababkuguma aha in adduunka timaadid haa qaraabanimo iyo raximnimo iyo baarinimo iyo ixtiraam iyo ta- ta- tawqiir bay isku leedihin marka halkan aabbaha asalkaa iyo waxa isku khilaafaa midka oo kale oo radaaca ah. ilaa kan radaaca nafaqadii meesha ma timaado wilaayatu nikaax ma yeesho oo, een, oo gabadhii dhihi mayo aabba radaac baan u ahaa inaa weli u ah dhaxalka wax kuma yeesho intaa midna ma yimaado laakiin kan kale intaasba waa leeyi hadda halkaa masale uu ka qabanayaa lambarkaas een, raqamka saddexaad aniga uu iga dhigay mathalan wuxuu yidhi kamaa low qatala abaa zawjati mid ninbaa wuxuu dilay xaaskiisa aabbaheed waaye isagii baa la dilay maaha xaaska aabbaheed buu dilay waa sodogii deedna maxaa dhacay uma maatat izawjatu xaaskiina waa dhimatay walahu minhaa waladun carruurna waa u dhashay xaaskii baa dhimatay carruurna waa u dhashay waaye marka xaaskan aabbaheed waxay ka dhaxlaysa maxaa ka mid ah qisaastii dadkii qisaasa lahaa way ku jirdhaa xaasku carruurtay u dhashayna waa kaa dayib kan wax dilay carruurtiisii meeshay joogtaa xaaskaana u dhashay xaaskiina waa joogtaa aabbaheed baa la dilay carruurtiina waxay u dhashay ninkan wax dilay bay u dhashay qisaasti waa dhacaysaa lama qisaasi karo waaye sababta waa maxay waan loo qisaasaynin dhaxalkii yaa wax ku yeeshay xaaskan aabbaheed la dilay dhaxalkii waxa ku yeeshay xaaskan oo qisaasti ka mid iyadiina hadday dhimatay yaa dhaxalkeeda sii yeeshay ninkan wax dilay carruurtiisa iyadu ay u dhashay carruurtiisii qisaasay yeesheen isaga loo dili maayo isaga loo dili maayo waa masalo waa waa dhacdaa intaas waaya wa allaa yakuuna almajniyu calayhi midka la janaayeeyo dhibta la gaarsiiyey waa inuusan ahayn anqasan mid ka nuqsaansan min aljaani kan janaayeeyo dilay kan la dilay waa inuusan ka nusqaansanayn kan dilay gaalnimo iyo addoonnimo waa inuusan uga nusqaansanayn mathalan muslim la dili mayo gaal muslim baa muxuu dilay gaal gaalkaasi hadduu doono waa gaalkiina dhex joogay lama dilay waa ka nusqaansay ilaa waxa weeyaan majnuyu calayhigaa nusqaansan kan la dilay baa nusqaansan oo gaal ah waxa dilayna waa muslim ama mid xora wuxuu dilay addoon kan la dilayoo addoonkaa waa ka nusqaansan yahay kan wax dilay oo xorta ah ma fahanteen loo qisaasi mayo waaye laakiin gaalka gaalka waa loo dilaya hadday doonaan diino kala duwan ha haysta addoonka addoonka waa loo dilaya waaye masaladaasna waa taas amaa ragga iyo dumarka waa la isku dilaya haddii nin qof dumara dilo dee ninka waa la qisaasaya hadday isagu wax dilana iyadii waa la qisaasaya hadday iyadu wax dishana isaga waa la qisaasaya isku- iyagoo aan isku mag ahayn ma iyagaaba isku maga la dhihi mayo mag laga hadli mayo qof baa la dilay aa saa weeye masaladu rag iyo dumarka waa lasu qisaasaa wa an yakuuna waa inuu yahay macsuuman midka la dilay macsuum waa inuu ahaa mid dhiigiisu ilaa shan yahay waa inuu ahaa iyo xarbi iyo murtad iyo zani muxsana iyo waa inaysan ahayn kuwa haddii qof muslima dilo oo muslimka dinay zani kale uusan ahayn yaa taarik walaa taarikan lisalaata uusan ahayn dee maxaa kuwan iyagu dhigooda hadur buu ahaa gaalkan xarbiga iyo waxaas walaa yakuuna macsuuman masaladaasina wata hadduusan macsuum ahayn qiimo ma leh macsuum waa kee waa kan dhiiggiisu ilaashan yahay kuwa kaloo aan dhiigoodu ilaashanayn sida gaalka xarbiga macsuum maaha Mu- gaalada kuwa la ilaalinayo waa mucaahadka iyo iyo dimiga iyo mu'amanka midka dhaha musta'manka kuwa weeyaan kuwaasaa la ilaalinaya xarbigu isagu ilaalin ma leh dhiiggiisu waa hadur gaal xarbiya halkaasuu masale ka qabto wuxuu yidhi wa macna alqunsuliyati maanta qunsuliyad wax la yidhahda qunsuliyadaha qunsuliyadda macnaheedu maanta ama safaaradda wax la dhaho waxa weeye in cahdi naga dhexeeya innaga iyo kuwaa kale safaaraddaa noogu furanta Ah, kuwan marka dowladda kale ka jooga meelahan oo qunsuliyadda iyo safaaradda la leeyahay cahdi iyo ballan bay meesha ku yimaadeen أما إسرائيل بين نمانك إسرائيل لين هذا ويهود فهي دولة حربية وهر كتاب كان القرآن ودولة حربية وح أمانة ملح آه ظالمين حربيين وي آه ملك سادة سفارة دي بلاي كفرتين ما فهمت وأجو هر لما أقولين سنوات يا سنوات ثمانان ثمانان سنة بقى دول الإسلام دول العرب يسن ديدين إني إن سفارة كلا فرتان waa dhow hadeer laba sano wax la mid ah wax dhow ah bay dhex galeen qayb ka mid ah dadka dhigooda hadurka iyo waxaa ka mid ah taariku salaad salaada diiday waxba nala kuma laha buu leeyahy salaad ma jidho buu leeyahy waajib maaha buu leeyahy waxa weeyaan murtad daalima weeye imaa inuu islaamnimada u noqdo wa imaa in seefta madaxa looga gooyo weeye marka kaas markii la dilay dee qofka dilay loo dili maayo magna ma leh keliya waxaa leeyahay annaga yaa amarku siiyey waa la waa la cisaarayaa Aa, waa maxaa amarka usug weyday baa la dhahaya laakiin kan salaada wax sida uga tegey waa loo kaadinayaa salaada salaaday jamca la leedahay hadday duhrayd ilaa casar la taaban mayo hadday maqribin ilaa cishuu baxo la taaban mayo marka haddii qof iska dilo iyadoo aan dilkiisa la amrin maxaa u dishay baa leeyahay waa loo qisaasaya laakiin imaamku intuu yidhi hal la dilo kabacdi haddii la dilo waxa weeyaan waa waa waa caadi imaamka la raba in la- inuu dilo xoogaa waa la tacsiiraya laakiin loo qisaasmayo siladaasna wataa imaamka hawsha leh haddii kale qofba qofba intuu dilo wuxuu dhahayaa laba markhaanti aan haysaayo salaaduu ka tegi jiri in la meesha la iswada laayo lama rabo waxaa la rabaa meesha wax sugan marka kan wax sida uga tegay waa la dilayaa laakiin muslimni baa loo dilayaa laakiin kan uga de- uga tegay diiddo iyo dafiraad salaada gaalnimaa loo dilaya zaaniga muxsankaabaa ka mid a guur hore qof soo maray rag iyo dumar oo misna zina galay sida taariku salaadka loo gelaya ama alqaatilu bilcayni buu sharxu yidhi midka isha wax ku dila kuwa dadka qumayeysto ileeya ya culimmadu waa ka hadleen baabul faraaid dhaxalka marka la joogaa laga hadlaa waay waxyaalaha dhaxalka mancinaya dadka marka qofku hadduu qofku dhaxli lahaa dilo isma dhaxlaan afar qof baa lasoo reebaa qof mufti ah masalaa la weydiiyey marka jawaabtii way baxshay ilaa kii uu dhaxli lahaa ama isdhaxli lahaayeen buu fatwooday in la dilo yaan loo qaban oo la dhihin dhaxli mayo midna waxa weeye ninka xaaskiisii ay u dhimatay fooshii uurka ama uurkiiba u dhimatay ama umushiiba u dhimatay sababtay u dhimatay oo ninku keenay oo uurkan meeshuu ka yimida yaa la dhihi mayo dilkeedu sabab u lahaayo ilmahan iyo uurkan iyo waxaan isagaa sabab u ahaado isdhexli mayaan la dhihi mayo waa labo midka saddexaad oo laga reebo waxa weeye alqaatil biducaai aw bilxaaq waa mid dadka habaara habaarkiiba wax ku dili ciddii isdhexli lahaayba hadduu doono ku dili ama xaalku waxa la dhahaa karaamo iyo waxaasu ku dili marka eh, waa in dadka laga xire ahayd uusan dadka laynayn laakiin eh, haddiiba uu saa sameeyey isdhexli mayaan la dhihi mayo midka afraadna waxa weeye waa kan haddaan hayno isha midka wax ku dila kuwaasoo dhan dhaxalka waxbay ku qaadanaya dhaxalkooda waa leeyihi waxaa soo raacdaa masaladii hore u noqo wayajibu waxaa waajibaya bishibhilcamdi shibhulcamdiga iyo walkhadaa'i khadaa addiyatu mag qisaas ma leh wa fiimaa idaa naqasa shardun shardi hadduu nusqaamo oo min shuru- shuruudilqawadi qisaasta shuruuddeeda ka mid ah filcamdi camdiga dhexdiisa addiyatuba ah mag wakadaa waxaa la mida fiimaa idaa cafaa hadduu cafiyo bacdu mustaxiqilqawadi qisaasta dadkii mutaystay qeyb ka mid ah hadday cafiyaan kii wax dilay qisaasi waa dhacal mag baana meesha imaanaysa day dadkii hadda waxaa laga yaabaa qaarkood cafiyeen kuwo kale inta maaro loo waayo in la dhaho hal- hal la siiyo ha dileen lama ogola hal qof hadduu cafiyo lama qisaasi karo fain adlaqa hadduu cafiska iska idlaaqay ow qaala uu yidhi majaanan bilaash baan ku cafiye magna kama rabo qisaasna kama rabo ama wuxuuba yidhi qofkan soo maaha soo waxma dilin waa iga cafis lam yajib lahu shayan waxba uma waajibin xataa mag la siin mayo laakiin hadduu yidhaahdo qofkan qisaasi waa ka cafiyey mag baan rabaa magtibuu leeyahy waaye magtibuu yeelanaya marka halkaas dadka hadday wax cafiyaan waa meelaha dadka qaarkii ku khaldamaan qisaasa hal qofa hadduu cafiyo qisaasi waa dhacda hadday mag rabaan mag baa la siinaya waaye mag baa la siinaya qofkii markay dhaheen qisaas baan u dilanaynaa kulligood baa qofkiiba waaba dhintay intaan loo dhiibin midaa si loo hayay xabiska ama si kale waaba dhinta adugu qisaasii baan la fulin awalna waxay rabeen inay qisaasaan dee haddii qofkii dhinta magtii baan rabnaa ma dhihi karaan haa magtii bay dalbanayaan laanna qisaasay dalbadeen ma s- ma suurtagelin kas qofkii wax u dila xoolihiisaa magta laga bixinaya shubhulcamdi iyo khada iyo gef hadday tahayna qabiilada iska leh soo lama garan waa muhiim waxaa soo haray hadda dadkan qisaas cafiyey yaa eh, saddex nin baa qisaasu ka dhexays ama afar nin mid baa wuxuu yidhi anugu qisaasi waa cafiyey qisaasan mayno ninkaas saddexda kale kaba ma qisaasan karaan iska daa raggii iyo wiilashii xaaskiisii ninka xaaskiisii hadday dhahdo soo qisaasay wax ku leedahay dadkii dhaxalka wax ku lahaa weeye dhaxalkii xoolihii hore iyo xoolahan magtaba dhaxalkeeda waxbay ku leedahay qisaasa waxbay ku leedahay hadday dhahdo waa cafiyey waa cafismaya hadday doonto qabiil kale weeye hadday doonto waxaa laga yaaba kan wax dilay inay isku reer ahaayeen ay tiri ninkan isku reer ka nahay la qisaasi mayo marka islaan reere kale ah ninkii cafiday la dhihi mayo ee macnaha ninkii cafiday soo maaha islaan reere kale ah ninkii cafiday haa haddii cafiday waa cafismo lama qisaasi karo reeraha qisaas baa naga dhexayso qofna ma cafin kara lama dhahayo waa masale khatar mogto iska daaye hooyadiis haddii cafido ama een, hooyada haddii joogin ayeeyi cafido waa cafis wey waka ayib marka een, qisaas baa naga dhexaysay iyo ilaa wa ilaa waa qisaasanaynaa iyo een, sharci maaha qof hadduu cafiyey bes weeyaan inta kale ma qisaasan karayaan hadday dilaan waa qof aan qisaas lagu lahayn oo ay dileen bay noqonaysaa waaye addiyatu tani waa magti addiyatu diyadu al- luqatan luqada almaalul waajibu waa maalka waajibay fi nafsi nafta dhexdeeda ka waajibay wa sharcanna almaalul waajibu weeye maal waajibay biljinaayati janaayeyn cala alxuri yaa qof xora dushiis la janaayeeyey waaya wuxuu yidhi almaalul waajibu biljinaaya janaayeyn cala alxuri la janaayeey waaye fii nafsin naf dhexdeed aw fii maa duunaha ama naf wixii ka soo haray ama waxaa dhahdaa waa almaalul waajibu waajibay biljinaayati bisababi ljinaaya yuu ku waajib cala alxuri waaye xagee la janaayey fii nafsin aw fii maa duunaha naf ama wixii ka sokeeyey waa naftii oo dhan ahayn anwaacu diyati diyada anwaacdeed diyatu dakari kan lab diyadiisa alxuri xurtaa nin xora almuslimi muslima fi lcamdi kas dhexdeed miatun min alibil waa boqol geela halaaثuuna jadacatan soddon jadco wa halaaثuuna xiqatan soddon xiqo wa arbacuuna khaliifatan afar riman xaalatan oo xaalaado dhiibaal ah hadda calaljaanibina hata kan wax dilay kan wax dilay baa lagu leeyay waxaan dadka baabi'iyey iyagaa xoolaha lagu leeyahy waaye waana hadda keen guryihiisa iyo beerihiisa iyo xoolihiisaa loo loo xaraashaya loo gadaya waaye taasi waa masalo geelaasna waa boqol wadiyatu shibhilcamdi shibhilcamdiga diyadiisu iyo walkhada'i gafka khada day alwaaqici dhacay fil xarami xaramka ilaahay maka xaramkeeda wey dil baa ilaahay kama rida xaramka hadduu gaf uga dhaco xaramka dhexdiisa aw il ashhuri lxurumi ama bilaha xurmada leh dilqacda dilxija muxaram rajab afar soo ma aw amase calaa dii raximin qaraabanimo mid u saaxiib oo maxramin weliba maxramkiisa qof baa wuxuu dilay qof raxiim ah oo weliba maxram ah waxba ka burin waaye buu dilay dayib saddex soo maa intaasi waa miatun min alibil waa boqol geela kamaa dukira sida lasoo sheegay waaye sidii haddeer geerigii muqaladka ahaa wey yaal bixinaya calaa caqiilati iljaani keliya kan nabarka argeysay qabiiladiisaa bixinaysa isagoo khada wax u dilay geelu waa geelii magta camdiga ah laakiin waa mu'ajalatan fi halaati siniin saddex sanaa lagu muddaynaya sanadba in baa la bixinaya marka caaqilada wax bixinaysa oo qabiilada wax bixinaysa qofka wax dilay dadka u dhowdhowaya laakiin asalkiisu iyo farciisu kuma jiraan day qofka wax dilay dadka ka farcamay iyo dadka u ka farcamo waalidkiisa kuma jiraan qabiiladu waa waa laga reebayaa waa ayaga nin baa ku dhintay oo waa naxsan yihiin oo waa dhibaataysan yihin laakiin dadku hadda maxay ka bilaabayaan kii wax dilay oo khada iyo gafka wax u dilay isagii haddii ama aabihii ama ilmihiisi baa laga bilaabayaa iyagu kumaba jiraan waaye ayib wadiyatuhu diyadiisu fi lkhada'i gafka oo fii kayri maa dukira wixii lasoo sheegay waxaan ahayna bilihii xurmada lahaa maaha xaramkii maaha ya qofkii qaraabada ahaa maaha miatun min alibil waa boqol geela laakiin geeli muqallada aha maaha waa cishruuna jadaca labaatan jadaco wa cishruuna xiqa wa cishruuna binta labuun wa cishruuna ibna labuun waa awr kuwaan wa cishruuna binta makhaad yaa bixinaya cala alcaaqilati qabiiladii hadda lasoo sheegay haye muajalatan weeye xaalay ahaatay fi halaat siniin saddex sanay ku muddaysanta wax allaale wixii dad ahaa halkaasaa looga baxay oo dadkii muslimka ahaaya waaye wuxuu yidhi wayadkuru lculamaau caman akala muusan qof moos cunay waramaa bilqishri cala alardi qolofka mooska dhulka ku tuuray qofkii wa mara insaanun calayhi qof soo maray oo ku simbirraxooday mooskii waa khatar qashinka meelaha laguma tuuro haye wasaqada uu dhacay qofkii simbirraxooda waa maata dhintay qaaluu waxay dhaheen yadmanuhu isagaa magdhabaya magti lagu leeyahy meel kasta dariiqasa qashinka la dhigayo khatarka ah dhibaatada uu leeyahay arag qofkaa dhigay waa lagu yeeshay soo ma jeeda khatarteeda waa arrin khatar ah ayib masaladaasi waa taas wadiyatulyahuudiyi gaalka yahuudiga magtiisu wanasraaniyi midka krishtanka magtiisu oo alxuri xora adakari lab thuluthu diyati lmuslimi qof muslima alxuri xora adakari nin ah magtiisa magta thuludkeed wey ninka magtiisa boqolka ahay saddex meelood isleeg u qaybi meel ka mida wey saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed waa labadaa gaal magtood kaa yahuudiga iyo midkaas krishtanka nasraaniga waa laba gaale waaye wadiyat lmajuusiy midka majuusiga walwathaniyi wathani waa balaaya dabcaabudiyaad iyo wazindiiq ga- zindiiqa midka ah iyo wanaxwihim waxaa la mida kufri caloolaha iyo balaayada caba kuwa qoraxda caabuda kuwa dayaxa caabuda kuwa dabka caabuda waa thuluthu khumusi diyati lmuslimi qofka muslimkaa magtiisa yaa oo shan meelood loo qaybsha meesheed meeshaa thuludkeed waayo bay noqonaysa ayib wadiyatu unfaa kulli sinfin nooc kastoo aan soo sheegnay sinfi kasta middeeda dhadig magteedu oo gabadha ah nisfu diyati dakarihi kiisii labaa magtiisa barkeed wey ninka muslimkaa magtiisu boqol ma ahayd waa bar saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed barkeed kuwaan kale sidoo kale marka qoladan thuluth khumusi diyati lmuslim dee waxa weeyaan waa toddoba neef iyo xawaaley sabca fil- filmic wey boqol markii loo qaybsho shan meeshaisu labaatan maaha ha labaatankaas thuludkeed labaatanka saddex u qaybi labaatan saddex loo qaybshay waa imise yaa waa kaas wuxuu yidhi wadiyatu raqiiqi addoon diyadiisu waa qiimatu qiimada u maraya wey ama qaali ha noqoto ama raqiis ha noqoto waljaniini wadiyatu ljaniini uurjiifka diyadiis alxuri xurta ilmo uurka ku jiro soo dhacay aan nolol ku soo dhacan wey nolol kuma soo dhalan quratun waa biriir biriirtu waa maxay waa waa dee addoonta ama addoon waxa weeye qiimihiisu uusan ka yarayn shan neefo geela marka ilmahani nabar baa meesha lagu dhuftay waa soo dhacay khalaas marka saasay ku noqotay hadduu nolol ku dhasho waa uu dhinto waa hadduu rag yahana waa boqol hadduu dumar yahana waa konton yaa wuxuu yidhi fain fuqida raqiiqu haddii la waayo wajabu cusru diyati macnaha diyada soo boqol ma ahayn boqolka cushurkeed soo toban maaha saasay kuu noqonaysa halkan fiiri marka cushru qiimati ummihi horta aan dhameeya masaladan waljaniini diyatuljaniini janiin iyo uurjiif magti arraqiiqa addoona cushru qiimati ummihi hooyadiis qiimaheeda qiimaha cushurkii weeye waaye ilaa wixii waa iyago waa qiimo weeye magtoodu waa addoommo qiimihii unbaa toban loo qaybinaya meesha tobnaad baa la bixin kama geeliisoo toban looma qaybin waaye saasoo kale ay kuu noqoto magtii haddii qofkan inta kas wax u dilay la yidhi xoolahaada ka bixi xoolaa uusan haysan isde isagaa lagu leeyay dayn kugu qoran weeyaa la dhahaya lana xiri mayo soo shaqay baa leeyahay la kaale xoolaha ma la khasbayaa ma la dhahayaa shaqee si xoolihi kuu soo galaan culimmada qaarkood waxay dhaheen haa ha lagu khasbo si xoolaha uu iskaga bixiyo waa in lagu khasbo dayib diyada israaci marka wuxuu yidhi diyatu maa diyatu maa duuna nafsi nafta wixii ka soo haray aan naf ahayn magteeda diyatu maa duuna nafsi oo min adraafin adraafii xubna ah wa macaanin macaani mataqaanaa ma caqligiibaa ma waxa weeye qofkii awooddu ka tagtaybaa waxyaalaha macaani baa la dhahaa wa juruuxin dhaawacyaa qad takuunu inay noqotaa laga yaabaa ka diyati nafsi naftoo dhan diyadeed qofkan isagoo nool in magtiisio kaamila laga xukumaa dhici karta maxaa dhacay kamaa fii qabci lisaani carabkii baa laga gooy qof hadlayey buu ahaa carabki carabkaa dhan la gooyey waa mag kaamila wa idhaabil caqli caqliga tegsiintiisa urkii baa la tegsiiyey maqalkii baa la tegsiiyey dhegiiba waxama maqlayn waa mag kaamila wa kasri sulbi dhabarkii baa la jebiyey waa aragtay xangullayaasha iyo hadda dadka dhabarada iyo riciraha iyo waxaas dhabarkii markii la jebiyey almufawiti tegsiinayey kasrigaasi lilmashi socodkii qofkii ma socon karo waa ma kaamila awiljimaaci jimaaciibuu tegsiiyey dhabarkaa la jebiyey jimaaciiba marka gabay waa ma kaamila waqad takuunu nisfaha mag barkeed inay noqotona waa la arkaa kamaa fii qadciliyadi sida gacan goynteeda oo kale awi rijle lu keliya hal gacana waa imisa waa magta barkeed lug keliyana waa magta barkeed la soco hal dhego hal dhegaa la mida ama hal dhegaa maqalkii ka tegay ama hal dhegaa la goy hal cayn hal ila iyo araggii waaye carabka barkiis waxyaala badan dee hoos buu kaaga qoraya waqtigaa ay koobane waqad takuunu nisfaha kamaa fii qadcilyadi awirij waqad takuunu hulusaha magta saddex meelood meel inay noqotaa la arkaa kamaa fil jaaifati sida jaaifada jaaifada waa nabarka gudaha u dhaadhacay oo joofka gaaray yaa kaa weeyaan oo gudaha galay tooreyba caloosha ka geshay waaye iyo ma'muumada maskaxda buu gaarsiiyey saddex iyo soddon iyo hal daloolkeed carabkiiba saddex meelood meel gooy hadalkiibaa saddex meelood meel tegey waay sankii iyo intaan baa saddex meelood meel la gooy waqad takuunu rubcahaa afar meelood meel inay noqotaa la arkaa kamaa fii jafnil cayni sida isha baallaheeda isdaboolada isha waay hadduu doon ha indhala aado day afar rixibood soo indhuhu ma leh afarta baal midii waa shan iyo labaatan waa rubc marka soo rubc maa afar meelood meel waa garatay waqad takuunu cushurahaa cushurkee toban meelood meel inay noqotaa la arkaa kamaa fil isbaci sida farta oo kale far baa la gooyey waa imis waato magta toban meelood meesheed weeyaan waaye lug iyo gacantii la doona halaga gooyo waaye waqad takuunu nisfa cushrihaa cushur niskii inay noqotaa la arkaa kamaa fii mawdixati ra'si sida madaxa caddayntiisa lafcadaadka madaxa waa imis shan halaad aw amase awil weji wejiguna waa la mid wejigii baa la caddeeyey waa shan halaad waaye masaaisha waaweyn ba halkaa ku qoran dayib qof baa wax dilay kan wax dilaya sonkor buu qabaa qof kalow indhaha ka tuuray far buu ka gooyey gacan buu ka gooyey xubin buu ka gooyey kan haddii looga gooyo sonkorta qaba ilaa qofka aan sonkorta qaba haddii xubnihiisa la dhaawaco waa khatar isagoo dhan baa dhimanaya looga gooyo kan la horeo la dilayna cur- cudurradan ma qabin kanna waa qabaa wax dilay dhakhaatiirtuna waxay leeyihin kan sonkorta qabaa haddii la taabto naftaa ka dhacaysa ma looga goynaya mise waa la iska daynaya lamana sugi karo inuusan ka biskoon baa dhici kara qoryaan waxba la qisaas haa ilaa qofkaan naftiga dhan nafti in laga gooyo laguma lahayn ma ogti waaya marka qofka kafaara lagu yeesha hadduu wax dilo kafaarada waa maxaa doona inuu xoreeyo hadduusan awoodin laba bilood ba soomaya cunna meesha ma taal cunnada waa markii soonka iyo oo isagoo jooga jimaac iyo waxa la yimi iyo dhihaarka iyo timaadaa qofkii soonka ka cajisay ka war xanuun darti ama dadka addoon lama hayo soonkiina waa ka cajis muxuu uga cajis dadka kafaaradooda lagu leeyahay dad badana min tasabubin ow tacadada man tasababa fii qatlihim dadkau laayay sababtii u dhintay baa badan sababtu waa maxay wuxuu yidhi bisababi xaadisi inqilaabi sayaara gaari gadoomay darteed gaarigaa gadoomay toban qof aa ku dhimatay qof kasta adaa dilay qof kasta laba bilood ka soc ya war waxaa ma wada awoodow la haya fiimaa low balaga cadadu man maata fii xaa- fii xaadisin shil dhacay baa waxaa ku dhintay buu yidhi casharata ashkhaas toban qof fahal calayhi kafaara kafaara ma lagu leeyahay siyaama cishriin shahra toban qof soo maaha toban bilood iyo toban bilood labaatan bilood miyaa laga rabaa ow calayhi kafaaratun waaxidatun mise hal kafaaraa laga rabaa laba bilood keliya oo soomaa labaatankiiba ka dhigan culimmadu waxay dhaheen soonkii hadduu u suuroobo oo uusan soomin oo uu dhinto xoolihiisii bal raashin ha laga bixi hal naakudu min hada alqowl annahu idaa carafa min nafsi cadamata hadduusan marka soonkii awoodin xanuun ama wax la mida ma dhahaynaa marka horeba raashin ha bixiyo ha bixiya culimaa leh wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab